halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystiyaal maanto arbaco ah waa lixda bisha maarso sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada aan idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mida dad hor leh oo kasoo barakacaya colaadaha u dhexeeya oromada iyo soomaalida oo imaanaya xerada qolaji oo galbeed ka xigta magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida etoobiya waxaan kaloo idiin haynaa bal xilligan oo lagu jiro xilli jiilaal ah oo qallayl badan in uu ka jiro waddanka biyaha iyo daaquna ay yaraadeen talooyin la gudboon xoolodhaqatada anoo warays idinka hayna dhakhtar dhinaca xoolaha ah waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkeenni tacab oo isna maanta aan ku eegayno beeraleyda galbeedka somalilan oo ka faa'iidaystay xilligan hannaan farsamo cusub oo dhinaca waraabinta beeraha ah kaasoo keenay in dalagyadii khudaarta ahaa ee uga baxay ay u soo iibgeeyaan magaalada hargeysa wararkii qiimaha xoolaha ayaad sidoo kale maqli doontaan anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray aanse ku horrayno warkeennii oo ay inoo akhrido leyla cabdi maxamed
xafiiska xiriiryaha arrimaha gargaarka soomaaliya ayaa sheegaya in jiilaalka soomaaliya ka taagan uu sii adkaanayo taas oo sii adkeynaysa in xoolodhaqatadu ay hesho daaq iyo biyo gaar ahaan gobolada waqooyi iyo bartamaha waddanka deegaanadaas oo xaalad aada u nugul ku sugan ayay ooja sheegtay in wakhtigan warbixinaha ay ka helayso la howlgalayaasha ku sugan qaybo kala duwan oo waddanka ay tilmaamayso in gebi ahaanba ay dhammaadeen ilihii biyaha laga helayay dadka ayay sheegtay inay u hayaameen goobo ay biyo ka heli karaan taas oo adkeynaysa xaaladaha nololeed ee xoolodhaqatada roobkii dayrta oo inta badan aan ka da-in gobolada waqooyi iyo bartamaha ayaa keenay biyo la-aanta oojo ayaa ka digtay in xaaladda qalaylka ah oo sii socota ay sii kordhinayso dadka u baahan gurmadka nafbadbaadinta ah boqolaal qof oo hor leh ayaa ka firxanaya isku dhacyo ka socda gobolka borno ee waqooyi bari nigeria saraakiisha dowladda ee ku sugan deegaanka mayduguri oo dadku imaanayaan ayaa sheegaya inay diiwaan geliyeen in ka badan siddeed kun iyo lix boqol oo qof bishii lasoo dhaafay xaaladda xeryaha lagu barakacay oo dadkan ay buuxdhaafiyeen ayaa waxaa ka taagan culeys hor leh oo ay sababeen dadka hadda yimid iyadoo ay adag tahay inay helaan hooy iyo dhul ay degaan hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ayaa sheegtay in dadkani ay qeybo qoyskooda ka mid ah kala maqan yihiin colaadda dalka nigeria ee sannadaha socota ayaa waxaa ku barakacay dad ka badan milyan iyo siddeed boqol oo qof iyadoo weli aan xal loo helin dhibka taagan hay-adaha lanqeyrta cas iyo bisha cas ee etoobiya ayaa sheegaya in howlgallo ay si wadajir ah uga fuliyeen gobolada bariga harare oromada iyo soomaalida ay soo gaareen lix boqol iyo sagaashan qoys oo ah kuwii kasoo cararay colaadaha qoomiyadaha ku salaysan ee etoobiya ka socday waa markii ugu horreysay oo laanqeyrta cas ay ka howlgasho deegaanadaas gargaar noocan ah gaarsiiso gobolka soomaalida ay degan tahay ee etoobiya tan iyo intii ay hakisay howlgalkii ay gobolkaas ka waday koo iyo toban sano ka hor adeegyada dadka la gaarsiiyey waxaa ka mid ah bacaha roobka laga dugsado iyo raashin warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale waxaad dib kaga daalacan kartaa mareegta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo doto r j markana waxaan dib idinkugu celinayaa qeybaha kale ee barnaamijka iyo maxamed xasan
aad ayay u mahadsan tahay leyla cabdi maxamed oo warkeennii inoo akhriyeysay qaybaheena kale idaacadda haddaan gudagallana boqolaal qoys oo hor leh ayaa kasoo firxanaya colaado u dhexeeya soomaalida etoobiya kuwaasoo yimid toddobaadyadii lasoo dhaafay xerada qoloji oo afartan kilomitir dhinaca galbeed ka xigta magaalada jigjiga haddaba warbixintan soo socota waxaa inoo soo diray wariyaheenna magaalada jigjiga maxamed xuseen waxaana inoo soo jeedinaya cabdifataax maxamed mukhtaar dad hor leh ayaa kasoo barakacaya colaadaha u dhexeeya qowmiyadaha soomaalida iyo oromada kuwaasoo imanaya xerada qolooji ee galbeedka ka xigta magaalada jigjiga qoysaskii ugu dambeeyey waxaa ka mida maxamuud dayib yuusuf kana soo barakacay deegaano u dhow balbaleyji oo maamulka oromada ah laba toddobaad ka hor waxa uu ka warramay dhibka soo gaaray qoyskiisa waxa uuna sheegay laftayda haddaan ka soo qaado sideed qof oo aabbahay dhalay ayaa meesha ku geeriyoota dhibaatada kale ee xagga xoolaha iyo dhibka kale wax aad iyo aad u dhibaato badan buu ah eega xaas baa igaga go'dooda sankabtii qaarna gaadi kilaha dir kilaha kula soo baxay xataa dadka cabanka ii yimaado xelay soo galay xoola dirkaa iga qaati baa jira taa iga qaati baa jira si dirka aan kaga soo baxsanay oo aad iyo aad u dhibaasanay gal hal xaasi wuu igaga haday ee intaanu soo galay intaa leero wax intaa in leego naloo taagay ma jiro aad iyo aad bay gaajo iyo rafaad aad buu noogu haystaa waxaan iskaga dhex jiranahay dadkii meesha joogeen baa iskala markinaa oo marsigiyo baanu ku jiraa xoogaa raysanaga meelaa kama jire dadkii meesha degenaan baanu biyaa dhacnaa oo kolba wixii ay kasadaan baanu iskala cunaa cabdiraxmaan xuseen oo ah guddoomiye ku-xigeenka xeerada dadka ay kusoo barakaceen ee qolooji ayaa waxa uu ka waramayaa tirada dadka toddobaadyadii lasoo dhaafay yimid kun lix boqol sideetan iyo saddex qoys bay marayaan eeg inta loo diwaan gashan laakiin aan weli wax gargaar aan helin waxba aan helin wax gargaar weli aan helin kolle dadkaasi aad buu isaga rafaadsan yahay aad buu isaga rafaadsan yahay waase wixii markaas anagu aan ku caawin karnay wuxuu ahaa un dadku dad hoyna wato maahan wax cuntana ma wato maxaan ku rahdaa hanti waxfakta ma wato marka wixii anagu aan qaban karnay waxay noqotay dadkii hore sii deganaaya barakacaya hore wax yar qaqaanayay inaanu dadkii aanu qoysba qoys yar kasaaraan oonu ku aan la xarayno oo habeenkiina uu dhaxanta uu kala hoydo maxaan ku rahdaa wixii cunto ay dadkaasi haysan ay wax ka tuseeyaan ma haystaan hoy ma haystaan cunno ma haystaan xataa weelal ay wax ku qabtaan ma haystaan oo dadku waa dadkii hantidiisii lala haday guryihiisii la gubay alaabtiisii wixii dhan lala haday oo maxaan ku rahdaa dee si xaalad ilaahay ogyahay bay ku yimideen meesha nin soo gaadheen qoysaska kale ee yimid xerada waxaa ka mid ah xaliimo cabdi xuseen waxaan kasoo kacnay oo qabanihii hoose marka ili xag ahaa ma kasoo kacnay dambamaytiya anigu walay dadka aniga wiil saddex dhibood carruura wata iyo wiil la socda keliya halaayinoo meesha gaadida layidhaha marka ma maqashay halkaa halkaan joognay oo rabadiina qabsatay oo waxa lagu xilmuusan oo naga socdatay wallaahi dhibaato badanna way noo geysatay oo annagoo rafaato ma kasoo baxaysay dambe wallaahi sidaan unimina wax wax nasiiyana ma noona ragday dadka ma hore iska joogta waxaan dib joognay wax wax naloo kordhinayana ma noona rag wax shaqadaba ma noona rag guddoomiye ku-xigeenka qalooji ayaa sheegay in wakhtigan ay qalooji ku sugan yihiin toddoba kun oo qoys oo dadkii kusoo barakacay colaadaha ah dadkaasina ay noloshooda ku tiirsan tahay hadda oo labadii biloodba mar la siiyo waxaana uu ka waramayaa waxa uga qorshaysan dadka cusub ee hadda soo gelaya xerada kolley waa laga warhayaa waa laga warhayaa xogtooda waa la hayaa leydkoodana waa la hayaa laakiin adugu wax weli gargaara oo loo keenay oo weli ma jiro oo muuqdo oo weli la keenay ma jiro dadkii qolajii waa laba kala sankar weeyaan oo qolajidaas kale maxaa one iyo two bay kala tahay warbixintan waxaa soo diray maxamed xuseen oo jigjiga inooga soo warrama waxaana idiin soo jeedinaya anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara halkaad naga dhegaysanaysaan waa raadiyo ergo
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa kamid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay ahato diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibac cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruuro aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahato kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudto conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhego fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurrada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca ka soo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunuga lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco khandho badan ayuu leeyahay cunuga wuxuu noqonayaa cunug aada tacbaan waa indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga marka daama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waayaan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa maxay ta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada saas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ah la siiyo qofkii uu hale gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusan ilmaha si uusan ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo carruurta carruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c hado kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqoto in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusan cunugaas jadeeca ku dhicin carruur kasta oo laga tallaalay jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inaysan jadeeca damba ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan carruurteenna soomaaliyeed oo dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusan tallaalin waxba mataraysa si cudurka looga hortago waa in ilmaha dhan carruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya
waa hagaag dhegeystayaal waxaad nagala socotaan raadiyaha arrimaha bini-aadamnimo ee ergo oo idinkaga imaanaya magaalada nairobi haddii aanu markan u weecanno dhanka warbixinada aanu idiin hayno xilligan oo lagu guda jiro jiilaalka qeybtiisa dambe waxaa yaraaday daaqa iyo biyaha taas oo adkeynaysa nolosha dadka iyo xoolo dhaqatada haddaba dhakhtar maxamed xasan cabdulle waa dhakhtar ku takhasusay xoolaha kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee fow wariyaha raadiyo ergo maxamed xasan ayuu uga waramay waxyaabaha talo ahaan la gudboon xoolo dhaqatada in xilligan ay sameeyaan waxa weye waad mahansantaha maxamedow xilligan waa xilliga la yidhaahdo jiilaalka waxa weye waa xilli maaragtay biyuhu yaraadaan daaquna yaraado waa labada maaragtay waxyaabood ee ugu muhiimsan ay ku noolaadaan ama ku barbaxaan maaragtay xooluhu marka labadaas waxyaabood oo waxsoo saarka xoolaha maaragtay muhim weyn u ah oo biyaha iyo iyo daaqa labadaba ah ayaa aada u maaragtay hoos ugu dhaca marka waxay keentaa in xooluhu ay maaragtay caanaha waxsoo saarkooda haddee noqon lahay hilibka iyo iyo caanaha hilibka iyo caanaha labadaba uu hoos ugu dhaco mararka qaarkoodna ay maaragtay xoolaha yar ee tabarta daran ama markaas maaragtay ay ku baxaan ama ay cudurro u nuglaadaan isla markaana ay ay keento in markaa markii cudur soo waajaho xoolaha sababta daran ay maaragtay u baxaan saameyntaa ka timid gaabida biyaha iyo iyo iyo iyo daab marka xoolo dhaqatadoo kale la fiiriyo maxaa la gudboon inay sameeyaan
runtii waa su-aal fiican su-aashaani waxay maaragtay dib noogu celinaysaa arrimo muhim ah oo dadka soomaalida ee xoolodhaqatada inay ogaadaan ay tahay arrimaha muhimkaa waxa weeye dhaqashada xooluhu inay waxaa la doonayaa ay ay salka ku hayso waxaa la yidhaahdo ganacsi ku xoolo dhaqasho ku jihaysan ganacsi ku jihaysan waa wax badan oo maaragtay arrin dad badan oo soomaaliya ay yara maaragtay aysan maaragtay ku baraarugsanayn weeye waxa weye waxaa loo baahan yahay dhaqashada xoolaha soomaalidu inay ku jihisnaato ganacsi ku jihisnaato oo in faa-iido doon ay noqoto oo faa-iidadaas ay ku jihisnaato in xoolihii maaragtay wax soo saar badan oo xagga maaragtay dhaqaalaha uu ka yimaado oo laga gudbo uu maaragtay xoolaha un ka daba taagnaado oo sida dhaqanka soomaalida weliga isaga yahay oo qofku ishaa ka eegto xoolaha faraha badan leh oo xoogaa magac un maaragtay inta badan inta qofkaasi xoolaha ku leeyahay faraha badan marka arrintaas marka waxa weye waa arrin maaragtay dhibaato ku keenaysa marka loo fiiriyo qofka dhaqaalihiisa iyo deegaanka labada sababto waxa weye deegaanku soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay deegaan maaragtay ama qalalan qalalan ama qala- macnaha xigeen ah qala- macna dhul qalalan xigeen ah marka waxa weeye dhulka soomaalida marka wuxuu leeyahay awood uu wax ku qaado xoolo uu qaadi kara macnaha intaas uu uu tiro uu xoolo ah ayuu qaadi karaa markii si cilmiyana loo eh, qiimeeyo dhulka soomaalida eh, doogka iyo biyaha ay u- u yaalla marka ma wax iska furan maaha oo xoolo intii la doono macnaha uu maaragtay eh, lagu hayn kara maaha waa marka in nidaamkaasna waxaa ka shaqayn kara eh, siyaasado dowladeed ayaa ka shaqayn kara oo maaragtay eh, haddii noqon lahayd in la xadido iyo haddii noqon lahayd laga dhaadhiciyo dadka inay inay nidaamkaas macnaha isticmaalo marka eh, taas kadib macnaha waxa weeye nidaamkaas horta ma jiro oo qaab noocaas oo maaragtay hadda looga shaqayn karo oo dad iyo dal isku dowladnimo isku xiran hadda ma jirto Eh, waxa weeye marka eh, eh, waxa weeye laakiin markaan ka tala ka bixiyo un maaragtay waxa la qaban karo waktiga hadda la joogo kale waxay noqonaysaa in maaragtay eh, qofka maaragtay xoolaha dhaqdaa uu ku baraarugsanaado in xoolaha intaysan maaragtay nuglaanin oo aysan soo karin eh, daaq la-aanta iyo biyo la-aanta aysan soo karin oo xilliga hore uu joogo in wixii marka xoola ah ee jirku maarata dhiig leh ama maaragtay naaxsan ee markaa suuq gala in maaragtay uu qofkaas iska iibiyo uu suuqa la socdo uu suuqa maaragtay iska mageeyo xoolihii uu soo iibiyo in in badan oo kamid aho markaa aan eh, tayo fiican lahayn ah, ama ama ama aan hidadid fiican lahayn oo aan ku wanaagsanayn eh, maxaan ku rahdaa caanaha iyo hilibka soo saarkooda aan ku wanaagsanayn waxaan ujeedaa in macnaha xoolaha aan caanaha badnayn ama aan cayilka badan ku ficnayn oo maaragtay aan si fiican maaragtay u- cayilka ugu ficnayn marka xoolahaas in maaragtay eh, eh, suuqa la geeyo oo la- lasoo lacageeyo kadibna lacagta lagu celiyo eh, si loo badbaadin lahaa xoolaha kale ee- ee maaragtay wanaagsan ee hidaha wanaagsan leh ee waxsoosaarka fiican leh ee caanaha iyo hilibkooda ku wanaagsan in maaragtay lagu- lagu lagu dhaqaaleeyo oo looga saaro xilliga adag waa qorshe fiican oo maarata aada u wanaagsan weye xilliga hadda la joogo marka waxaa kaloo iyadana maarata habboon in maaragtay maxaan ku rahdaa xoolaha markaas laisleeyahay way yaro liisaan ama meelaha ay ku badan yihiin qaniinka ku badan yahay in maaragtay eh, lagala dagaalamo qaniinka oo ama ama dulinka noocu doona lahaada midka caloosha gala iyo midka maaragtay eh, maxaan ku rahdaa dusha tuulada in aada loogu dadaalo si aysan ula qaybsanin maxaan ku rahdaa na- ah, nafaqadii iyo maarata ula qaybsanin islamarkaana aysan u gudbinin cudurro badan oo maaragtay maxaan ku rahdaa ay dib kasoo kasoo jirto maaragtay durin qaniinka dulinka marka waxaan kusoo koobi lahaa iyadoo maaragtay hadda eh, eh, la samayn karo eh, wakti kale oo ka ballaaran hadda ama looga hadli karo eh, qaybo qaybo looga hadli karo hagaagkaasina waxa uu ahaa dhakhtar maxamed xasan cabdulle oo ah dhakhtar ku takhasusay arrimaha xoolaha kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobe ee fow wuxuu u waramayey maxamed xasan
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waxaad kusoo dhowaataan wararkii qiimaha xooluhu sayladaha ay naga soo gaadheen waxaa maanta aan ku eegaynaa saylada magaalada burco waxaana inoo soo diray sidiiq yuusuf khalaf
Een, halkan aan joogaa waxa weeyaan seelada xoolaha ee magaalada burco een, waxaynu saaka eegaynaa qiimaha xoolaha lagu kala siisanayo een, markaa saaka bal nooga warran qiimaha xoolaha iyo seelada burco saaka qiimaha xoolaha aad buu u safreeyaa waan gartay ariga qalliinka wanka iyo orgiga Ah.
siddeed boqol baaba la kala siistaa Weyn ka- annagaa waa saaka siddeed boqol qaar seenna Waa sax.
toddoba boqol baa la kala siistaa Weyn.
ariga waa la qalayaa yobantuna saa ku iibsanays heerka dhexe ee ariga kaasi waxa u sarreeya heerka dhexe ee een ariga maxaa lagu kala sanaya ee gaar ahaan daabaxa inkastoo daabixii iyo ahmankiiba labadaba daabax loo iibsanayo oo la qalayo Marka- marka ka dhexe maxaa la kala sanaya konton dollar baa la kala siisanaya Ee, neef konton dollar ka yar ma jiro Ho- heerka u hooseeya neefka u hooseeya maxaa lagu sinaya waxaan ka yare jamba qaboo hooseeyo Ah.
saddex boqol baa la kala siisanaya Waa- marka waxa weeya Soddon dollar waa dhugma.
soddon dollar soddon dollar dhugma la kala Ah, sanaya iyo soddon dollar Ah.
la kala sanaya Ah.
waaye ee, marka markaad u eegto ee, saaxiib ee, sayidda xoolaha ee burco ee, toddobaadkii hore ama labadii toddobaad ee ka horreeyey maxay saa kaga duwan tahay saaka waxay kaga duwan tahay arigii baa soo yaraaday marka ariga yaraantii baa keentay way soo kaliiloobaysaa marka xilliga hore kalagu qaaligaroobaa oo arigaa xamarka- yaraada.
xamarkaa yareeyey ma kaliisha kaliisha ariga yaraysa oo arigii baa intii yareedee la haystana way dhasha dadna xoolihii baa dhalay dadna wuu yaraaday dadna dadku wan iyo orgi buu keenayaa daabixii baa ku yaraaday wankii orgi baa la qalo dabeedna wuu saasuu ku- ku qaaligaroobay haa ariyii meelaha fofokay bay jirana way joogsadeen oo ma yimaadaan arrinka way joogsadeen ariyii meelaha fofokay bay jireen arigan sayidda xoolaha ee burco imanaya ku ka imanaya ariga wuxuu badidiisu de meel dhow dhow buu ka imanaya hawdkan iyo waqooyigan iyo meelahan uu ka imanaya inta dhow ee xadka ka sokaysa un unbuu ka soo gelaya ee ariyii xadka ka iman jiray sheeda way joogtay iminka nooma yaala yimaadaan maxaa sababay markaa kuwa waxaa sababay ariyii inay yimaadaan de wallaahi wax sababay un madaxmeelo kale loo iibgeeyo anagu nooma yimaadaan iminka haa idinka ariga idiin yimaada waa uun kan intaan gobolka togdheer inta gobolka tog dheer xukuntuun baan u timaada iyo hadda timaada haa xitaa hargeysaana nooga keenay idaa wajaala waa la keenaa halkaan la way yimaadaanoo khamiis walba ilaa laba boqol ilaa saddex boqol oo neef iyo hargeysa nooga timaada hargeysa laga keena burcaa la keenaa marka waa maxay sababtaas sababtaas waxa weeye xoolihii berigii dhaweysay abaartii dhacday yaa gobolka tog dheer xoolaheedii hoos u dhigtay iyaa saamaysay aa Waan waana markii koowaad ee sannadadan laba sanno adugu intii abaartu dhacday waa markii koowaad ee gobolka la xoolo looga keeno marka maxay ku yimaadaan arigaas ma ari jaban ba meeri jaban maaha toddoba boqol oo laanan lakan lagu kala siistaa oo shay daad doorar shan iyo toddobaatan dollara waxay hargeysa kaga yimaadaan anugu maa soo iibsan war mahay laakiin adugu shan- toddoba boqol oo shan iyo toddobaatankaa dollar iyo toddobaatan dollar halkan laga siistaa dabeedna ceri gaaban oo loo sii iibsadaa halkaana toddobaatan dollar ama siddeed boqol inta laga siiyo ceri gaaban dabeedna loo iibgeeya oo dhulkii dee xoolo fadhi jireen oo de abaartii baa saamaysay xoolihii ka qaaday un dabeedna xoolo loo iibgeeyaa bay noqotay dhulkii xoolo laga keeni jiray wey yaa xoolooyin geenay xoolo maanta loo iibgeenaya waana markii koowaad ee gobolka gobolka xoola meel kale xoola looga keeno oo gobolkii ku xoolaha badnaa buu dee ahaa oo galadaas dee maanta in hargeysa xoola looga keeno abaartii bergi dhowadu baa naafaysay dabeedna xoolihii inta yar yar waxya ayaama is yar gaargaar haddaad moodda in xoolihii dib u soo yar noqonayaan wax yar imanayaan sixirka xooluhu hore wuxuu abaarta horteedii saddex boqol oo laana iyo afar boqol oo laana la kala sida jiray ka u sarreeya waa soddon dollar kawsooda sonton doorar baa kontonka doorar baa lala yaabi jiray maantana siddeed boqol iyo sagaal boqol buu maraya waxaa keenay waa abaartii inaa naafayso baa keentay Ay- adigoo ku bilaabaya een, magacaaga waa waxaad ka mid tahay haweenka halkan ariga ka iibsada sii iibiya ka shaqaysta carruurtooda ku masaarifaad ka mid tahay marka waxa- haa, marka waxaad nooga warantaa saaka imisa neefaad iibsatay saaka shan iyo faan iibsaday haye dee maasha allah tabaaraka allah weli maxma lagaa iibsaday afar baan iibiyey mid un baan ka hayaa midbaad ka haysaa farbaad iibsatay.
Ah, dee alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin maasha allah tabaaraka magacaaga horta ii sheeg dilka carab jaamac baa la yidhaha Een, maalinta maxaa kaa soo galaa maalintii marba sidii aan wuxuu iibsaday iga soo gala haye wixii tirsani ma jiro maalinba waa si maalinba waasi Haye.
maalinba waxaad iibsataa kaa soo Haye.
gelaya haddaanu shan iibsano haddaanu laba iibsano haddaanu saddex iibsano haddii mid ka badan aanu iibsano mid walba dee wixii ilaahay keeno maalinta kuugu badan imisa kaa soo gala maalinta igu badan saddex boqol iyo waa soddon dollar oo laan haa Soddon dollar.
haa Haye.
dee maasha allah tabaaraka allah ilaahay baa mahadle carruurta waa imisa carruurtaydu carruurtaydu waa toban waa toban aabahood ma noolyahay Ah, waa waalye waa askari somalilan dee maasha allah tabaaraka allah ilaahay wax loogu shukri noqo baanu hayna carruurtaadaa u shaqaysta anna waan u shaqaystaa dee dadka lagu shaqeeya waa kaas dhinaca kale qiimaha geela iyo saaka iyo seelada xoolaha ee burco een, een, adigoo ku bilaabaya magacaaga bal waxaad nooga warantaa seelada xoolaha ee burco iyo saaka qiimaha lagu kala siirsanayo
waa magacayga horta marka hore waa faysal maxamed xasan sayladda waxaanu nahay dilaalinta wax ka iibisa geela iyo adhiga iyo xoolaha nool intaba markaa waxaa la siistaa geelu adugu saa ka u sarreeya saaka maraya lix boqol iyo konton doorar lix boqol iyo lixdan doorar lix boqol iyo tobaatan doorar ugu badnaan ka dhexe waa imisa ka dhexe ilaa lix boqol lambar tuug waa ilaa lix boqol oo doolar heerka u hooseeya waa imisa heerka ugu hooseeyaa waxa weeye ilaa saddex boqol iyo labaatan ilaa saddex boqol waa qaalima waa qaalimada waan garta saaka ma geel badan baa seelada saaka geel waa baday haa awrka intaa leeg halkaa ka muuqda dartee lambar wanka halkaa maraya waa lix boqol iyo toddobaatan ugu badnaan ilaa lix boqol iyo siddeetan ugu badnaan maxaaniyo geeli sidaa u jabiyey waxaa jebinaya boqolkiiba siddeetan xoolaha ugu badan iminka la socda ee la iibsada markaaynu nahay somalilan ee la iibgelya ama aynu nahay suuqa sayladda burco anagu taanu ka warhayno waxay u badan yihiin wax la qalayo qalliin daabax awrkiibaa daabax loo qalayaa hashibaa loo qalayaa qaalinkii baa loo qalayaa orgigii baa daabax loo qalayaa awrka lixda boqol iyo toddobaatanka dollar la kala siisanaya waa mise jir da'diisu waxay ku xidhantay hilbihiisa waa dhowr iyo toban jiru dhowr iyo toban ha ilaa laba iyo toban ilaa saddex iyo toban marka meelahaas bay da'diisu ka bilaamaysaa laakiin da'da iyo hilibka hilibka hadda inta badan waynu hilib yeeshaa markooda
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo haddana haddan aadan dhinacaas iyo garowe puntland ayaa sheegaysa in hanaanka loo dhaqdo geela caanateelka ah ee duleedada magaalooyinka lagu dhaqo uu dhibaato ku yahay deegaanka ayna tahay in wax laga bedelo qaababkaas dhaqashadiisa arrintaas ayaa haddaba waryaheenna cabdiraxmaan maxamed xaaji waxa uu waraysi kala yeeshay wasiirka deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee puntland ismaaciil diiriye gamaadiid sida aan xoola geela baqalbaanka loo yaalo ama caanateelka runtii wax badan bay u qabtaan ummadda oo caano ayay keenaan oo magaalooyinka de waxay ku noolyihin caano taasi faa'iidadeeda way leedahay ganacsadana waa ku ammaanayaa inay inay xaqabtiraan baahidii qayb ka mid a cuntadii ama nafaqadii dadka laakiin waxaan ka maqan oo ganacsada ka maqan daraasad lamay samayn wasaaradda oomay odhan xaggee caana geela ku hayn karaa sidee u hayn karaa qaabka dadka reebaadiyuu way yaqaanaan nolosha ilaa taarikh taarikhii bay geela iyo se usii hayin laakiin ganacsatadu waxay arkeen un shilinka ama lacagta ku jirta laakiin iyagu waxa laga ilaanay backgroundkoodii geeljiro aanay ahayn dad ama waxbartay ama ganacsato kale ah sidaa awgeed waxaa ka maqnaa inay la tashadaan wasaaradda deegaan ku shuqulle taas waxaa dhibaatada keentay markaa meel ayaa geel la dejinayaa geelii markii wiig lagu hayo haddana meel kale la geenayaa waxaa dhirkii haddana la jara dhirkii isna waa loo jarayaa waana lagu oodaya meeshii cuntaa la siinayaa oo waa diqoobaysaa meeshii oo cuntadii iyo degaankii waxay ka bedelaysaa waxaa kale oo abuurtay baabuur caanaha ka soo qaadayo fara badan oo meel walba waddo ka jeexay dabadna boholo biyihii jeexan ayaa noqday sooyalkii iyo ciiddii oo dhanna ay nabaad guurtay dhibaatadaas ka dhashay oo ah dhibaatadaas oo aan su misaamayno waxa tarka uu leeyahay oo aanu aragno inay tahay in wax weyn oo horumari ah laakiin culays ayuu ku keenay degaankii iyo iyo daaqii taa micnaheedu ma aha hala baabiyo waa in loo habeeyaa qaab uu geeluna ku noolaan karo caana lagu heli karo waxyeelada daaqa iyo degaankana la yaray karo
geelakan hadda magaalooyinka waaweyn ee puntland oo kale waa kusoo badanaya barqadiina waa caanihiisa waa la keenaa magaalooyinka fiidkiina waa la keenaa mana ka foga magaalooyinka dabcan meelaha uu daaqo ee lagu hayo sidee baa rabtaan inaad arintaas maaraysaan ama wax uga qabataan hadda maadaama dhibaatadaas deegaan ay soo baxday waxaa weeyaan haddaan exaambulkaa siiyo dadkii dayrtii roobka waa la waayey dadkii ilaa mudug ilaa nugaal ilaa bari deganaa waxay u guureen ilaa togdheer ilaa kilika shanaad oo buqo cayn gobolka cayn ka shisheeya ilaa sanaag iyo wixii ayay dadkii dhaqatada u guureen because xoolihii bay la doonayaan daaqii iyo roobkii ganacsatadii qaar baa geeyey runtii oo dad baa geeloodii ka naxaya oo geeyey meelaha daaqa leh oo oo la guuray laakiin ganacsatadii waxay u fakereen magaaladii lagama guurin geeli inay hadda tuulooyinka magaalada ku xirsa ilaa lixdan kilomitr sideetan kilomitr oo hareeraha magaalada garowe ah lix iyo toban raysibood oo geela baa lagu hayaa geelaas wey kuwa dhibaatadaad ku haya halkii ay meesha caanaha iyo ay geyn lahayn xoolaha daaqi ay geyn lahayn oo ay geyn lahayn waxay dhin walba wuxuu doonayaa inuu magaalada aanu dhaafin oo caanihiisa halkaa la keeno saas weeye sababta keentay marka inaan ka hadlo in xaalad adag caanteelku waqtigeeda ku jiro qorshe noocee a marka rabtaan inaad ku wajahdaan xalinta dhibaatada tan ee geela caanateelka ah ee kusoo kordhaya deegaanka waxaan ku hajeynaa yani nidaamka deegaanka waxaa weeyaan marka roobku hadda bilaabmo in deegaanka dhulka qaar la xidho oo reserve national reserve la yihahdo oo xilliga roobka aan la daaqin oo waktiga jilaalka la daaqo in dhul la siiyo oo dhalkan galaasada ah dhul loo xidho gaara oo ay geelooda ku hayaan oo halkaa geeli ku ekaado geel xero ku jiro oo dhul weyn oo ku daaqi karo loo sameeyo waxyaalahaasa ka mid a waxyaalaha aan la doona kala kaashano ganacsatada waxaad u jeediseen ganacsatada maalin dhaweyto in ay la tashtaan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo beeraha shaqaalaheeda ama dadka deegaanada u qaabilsan sidee bay u wada shaqaynayaan ganacsatada geela iyo dadka wasaaradda ka tirsan maxaa rabtaan inay sameeyaan waxa weeyaan wuxuu meel keliya kama kama bilaamayaan ganacsadu marka hore waa inay la tashataa ee sh- meelaha ay geela ku haysanayaan dadka degan ee ee deegaanadaa jooga waa inay isla falgalaan oo siday geelooda meesha ay daaqayaan iyo qaabka u daaqayaan waxaa jira wasaaradda dad baa u jooga wakiilaha dadka ay la tashadaan labadaas markii la isla helo dadka macluumaad baa lasoo gudbinaya dabeedna wasaaradda xarunta ayaa la keenaya dad s- aad gaar khabiir uga ah ayay ayaa marka waxaa la jeenaya barnaamij ballaaran la tashiga aan doonayna waxa weeye inuu ka soo bilaabmo hoos oo si aan conflict iyo dhibaata u iman hadda cabashooyin baa nagaga soo gaaray dadka deegaanada oo ay geela ay kaga cabanayaan taana waxay keeni kartaa inay dhibaato abuurto in ay maam eh, wasaaradda dadka wakiilada uga ah deegaanadaas iyo iyo magaalooyinka ama ama dadka odayaasha ama dadka deegaankaa degan inay ganacsato ay xiir wada yeeshaan wada hadlaan qaabkaas ay u soo gudbaan markaa wasaaraddu markaa policy iyo nidaam ay u dejiso Een, ka sokow een, inaad khibrad tiro badan u lahayd oo dhinaca deegaanka islamarkaasna wasiirkii deegaanka ee wasaaradda aad tahay oo oo wasaaradda dhowaan yimi een, sidee ku ogaateen een, dhi- dhibaatooyinka deegaan ee ka dhashay ee geela kan ma waxaa jira macluumaad aruurin aad samayseen dhowaan waa wax aan waxa weeye dee wasaaraddu goobo kasta dad baa u jooga oo degmooyinka ilaa tuulooyinka oo deegaanka u jooga iyo beeraha Eh, waxaa jira dad cimilada u qaabilsan oo roobka iyo meel walba usoo habeeya roobka meeshuu daayo waxa weeye markaa dad weynaha laftigiisii baa door ka qaadanaya oo na- cabashooyinka noo soo gudbinaya dabeedna markaa dadkii een, wa- wa- wasaaradda u joogay meelaha ee goobaha xooluhu joogaan ayaa iyo dadweynihii markay iskaashadaan ee ay isla eegaan ayay noo soo gudayaan riboodku macluumaadka aanu helno ayaa noo sheegaya inaan logano iyo annaga oo la soconnaa isbeddelka cimilada iyo roob la-aanta iyo dadku say u guurayaan iyo sida waxyaalahaas oo dhan markaan isu geyno ayaanu daraasadaas oo dhan macluumaadkaas oo dhan baa noo soo saaraya xaaladda ku soo wajahday deegaanka halkaas ka waran jiritaankiisa geela kan canateelka ah faa'iido ma sii leeyahay markaad eegtid een, qaabka hadda loo dhaqanayo nidaamkaas Een, geelan ca- caanateelka waa fikrad aada u fiican oo ah in geelii awal soconayey ee in la dejiyo oo meel lagu dejiyo oo loo helo een, een, een, biyo joogto ah een, cunto joogto ah daaq joogto ah si uu geeli tayo u yeesho caanihiisna tayo u yeeshaan taas waa fikrad aada u fiican oo hadda baryaha dambe aada galaastadu ay uga faa'iidaysanayso laakiin waxaa iyana loo baahan yahay een, area walba intay qaadi kartaa haddaad imika shan dukaan oo meel jooga meel ka wada saar- aad ka- aad- aad ka wada furto dee shanti dukaan suuq uma wada helayaan way dadka qaadi marka waxaweyaan caaniteelku waa in laftigiisu u noqdaa eriyada laga abuurayo intee ay qaadi kartaa caaniteel oo magaaladaas qaadi kartaa Een, haddii la doonayo in magaalooyin kale waaweyn loo gudbiyo waa in meelo ka duwan iyo qaab ka duwan loo developgareeyo haddii la doonayo caanaha in la warshadeeyo waa in qaab kale loo develop gareeyaa waxyaalahaas oo waxyaalaha inagu cusub oo daraasadooda u baahan in aada loo darso arrimaha koley dee ga- ganacsatada hawsha wada iyo wasaaraddu mar walba waa waa waa wax ay jira inay inay inay eegto si isbeddelka ku yimid nolosha dadka kaasi wuxuu ahaa wasiirka deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee puntland ismaaciil diiriye gamaadiid oo u warramayey waryaheena magaalada garowe cabdiraxmaan maxamed xaaji
One halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waxaad moodaa dadka ay xoolo dhaqataduhu in ay u nool yihiin sidii awowayaasheenii hore oo waagaasi isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha ba-aan ku haya khayraadkii iyo roobkii uu ka jirin waayo dadkaasi xooluhu mayna dhigan jirin caws bayna u dhigan jirin muxuu ahay abqadaa iyo muxuu ahayey midhaha kale iyo geedahaasaa loo jajabin jirin ayr bay caadi nolosha ugu filayd iyo wixii eh, khayraadii wadanka yaalay ku filaayeen hadda wixii waa isbedeleen waxaa jira geed hadda dhibaato badan soomaalida ku hayo garanwaaga la yidhaahdo oo ama caligaroob qolo tiraahdo oo geedkaa midho badan buu dhalaa midhihiisa idima idima isticmaasho xoolaha intii calaalisaayey taran kaleu ka sii qaaday oo meelahaas meeshuu hadba maaragtay uu digada dhiga waa yuu ka soo baxayaa geedkii waddanka wuu sii qabsanayaa Een, geedka laakiin dadkii waa shanaystay laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa haddii faa'iidadiisa ay isticmaalaan faa'iidada waxaa weeye horta caleentiisa hadday qalasho xooluhu way cunaya oo waa la qallajin karaa Een, midhaha soo baxaya dhaameelkaa iyo ka soo baxayana in la shiido neefku ma shiidi karo calooshiisa ma shiidi karo laakiin haddii loo shiido neefkanna uu cuno brotiin fara badan buu ka helayaa wuu ku cay- ku raaci lahaa.
sida galleydiioo kale loo Ha, shiido.
sida galleydo kale loo shiidaya maadaama marka maadaama ma- faa'iido badan uu leeyahayna horta dadku inay saa u isticmaalaan waxaa kaloo jirta dee geedka haddii waxaa jirta la- waa la shiidi karaa isaga laftiisa intiisa baarkiisa inta la jaro oo la shiido oo la qallajiyo xooluhu way cunayaan
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeennii tacab ee aan uga hadli jiray arrimaha wax soo saarka beeraha maxamed xaashi tawakal ayaa inoo soo diyaariyey
dhegaystayaal waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka tacab ee toddobaadkan beeralayda somalilan oo ka faa'iidaysanaya hanaan cusub oo waraabka ah oo loo tababaray waxaa idiin soo jeedinayaa barnaamijka anigoo ah maxamed xaashi waa tahay aan ku bilaabo barnaamijka tacab ama barnaamijka beeraha qodobka aan idinkugu hayo maanta beeralayda galbeedka somalilan ayaa ka faa'iidaysanaya hanaan cusub oo waraabka ah oo loogu tababaray sanadkii dhammaaday ee labada kun iyo sideed iyo tobanka hanaankan cusub ee waraabka ah oo kan dhibicda ah ayaa beeralayda hadda dalagyada uga baxay ay suuqa ka haysanayaan haddaba sida ay uga faa'iidaysanayaan iyo faa'iidadu arrintan u leeyahay ayaa warbixintan waxaa ku eegaya wariyahayaga magaalada hargeysa ilyaas cabdicali beeralayda ku nool deegaanada arabsiyo ayaa xilligan markii u horreysay ka faa'iidaysanaya hanaan cusub oo waraab ah oo ay wax ku beerayaan iyagoona hadda suuqa geynaya dalagyada uga soo baxay beerahooda bishii juun ee labada kun iyo siddeed iyo tobanka ayay ka hirgeliyeen habkan beerahooda garooley agamsaha ceelganiiseed biyo macaan beeraha ku yaalla ayaa markii u horreysay laga sameeyey qorshahan waraabka ee lagu beddelaya kii hore habkani ma aha nooca loo yaqaano green houseka balse habka waraabka ee biyaha loo qaybin jiray ayaa lagu farsameeyey tuumbooyin yaryar oo biyo yar sii daynaya axmed cabdi gaas oo ka madaxa shirkadda somalilan agriculture technology oo beeralayda barta habka waraabka dhibicda ah ayaa sheegay in markii ay arkeen in helitaanka biyaha ay ku yar yihiin beeralayda ay go'aansadeen inay u tababaraan hannaankan labada kun iyo toddobiyo tobanka bishii disembar ayaa markii u horreysay beeraha bacaha lagu sameeyo ku bilaabeen inay siiyaan tababarada la xidhiidha yaraynta isticmaalka biyaha laba kun oo beeraley ah dad ka badan ayay tababar siiyeen somalilan agriculture technology kuwa ka faa'iidaystay waxa ay ku kala sugan yihiin boorama gabiley hargeysa berbera burco arabsiyo iyo wajaale beeralayda ka faa'iidaysatay habkan cusub waa kuwa soo saara khudaarta ku xidhnayd biyaha cali ismaaciil cabdilaahi si joogta ah ayuu hadda u keenaa suuqa gobonnimo khudrad wakhtigan jiilaalka uga soo goday afar higtar oo oo beer ah oo uu ku leeyahay tuulada arabsiya oo shan iyo soddon kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada hargeysa basal basbaas yaanyo kaabash iyo berberooni ayuu suuqa u iib keenaa waa markii u horreysay ee wakhti jiilahla uu keeno dalagyo uga soo go'ay beertiisa habka waraabka dhirta uu beero ayuu u beddelay qaabka casriga ee biyaha lagu yareeyo taangi biyo ah oo qaada shan foosto ayuu ku rakibay beertiisa tuumbooyin ka soo baxa taangiga ayaa geed kasta waxa uu u sameeyey dalool yar oo dhibic biyaha ku wada geedka habkan oo loo yaqaano waraabka dhibicda ayaa ka caawiyey in suuqa uu keeno dalagyadii beeray bishii disembar horaanteed bishaasi disembar ayuu bilaabay in waraabka cusub uu ku sameeyo beertiisa kun iyo laba boqol oo dollar ayaa kaga baxay khasabadaha iyo taangiga hadda waraabka uu isticmaalo waxa ay ku golishay een, biyihii oo oo biyihii oo ah, een, ii wada gaaray dhulkii iyo maxaa la leeyahay shidaalkii faraha badnaa ayaa isticmaalayay oo meesha ka baxay iyo een, waxa ii soo baxay een, maxsuul aada u fara badan oo tabac fara badan baa iga soo baxay halkii hore tabac badan badan baan helayay qarash badanna waa iga geliyey biyo badanna dhulka iga geliyey laakiin maanta faa'iido boqolka boqol baan aan maanta ka faa'iiday cali ayaa raadiyaha argow sheegay in markii hore xilligan oo kale waxba aanu beeran jirin wuxuu xusay in aanay jirin biyo lagu beero dhirta wakhtiga aanu roobku jirin biyaheenu dee wallaahi qaybo maalin bay iska soo oomayso qaybo sida way way ka duwanay halka iminka maalin walba ka cabi karaysa iyadoo taangi yaroo noqon isticmaalaysa dee sanadkan sanadkii ka horreeyaabay dhacdayba xilligan oo kale haye
waxaa dhacday anigoo dee ceelkii oo biyo yareeyey baan mashiinkii soo istaagay haye
markii ay banaanka soo socdeen bay dhexdiiba ku ceelkiina xaggan ka go-ay biyihiina dhulkii baaba caday oo mabay soo gaarinba taa waktigaasi dee walahi qiyaasteyda waxaa noqonaysaa dee horta xilli sarac la sugayay ayaa dee iyaa khasaaray laakiin qiyaastii ilaa kun iyo shan boqol oo doolar baa meesha yara naqanba ku khasaarayay dee dalagyada u soo go-ay waxa uu ka faa'iiday muddo laba toddobaad oo uu iibinayay lacag kun dollar ah biyaha kasoko wuxuu sheegayaa cali inuu hawl badan iyo dhaqaalo badan oo hore uga bixi jiray waraabka uu ka baaqday hadda biyaha waxa uu ka helaa ceel biyood ugu yaallay beertiisa oo aan toban foosto ka helo afartii maalinba mar mararka uu waayo waxa uu ka shubtaa booyad
waxaa ka faa'iiday kow shidaalkii meesha uu ka baxay faraa badnaa laba sharcii yaraa ee meesha iyad aan biyaha ku biyaha igooda cabi jiray meesha uu ka baxo biyihii waxay ii gaadheen dhul fara badan sharcii yaraa ayaan beerayana sharciina intii uu ka batay lacagtiina intii aan ka heli jiray in in boqolkiiba boqol ka badan baan meeshii maanta ka faa'iiday
toban kun oo beer ah oo isugu jira kuwa bacaha lagu daboolay iyo kuwa dabiiciga ahaa ayaa habkan u guuray xilligan oo dalagyada sida cali oo kale u keenaya suuqyada somalilan sida uu raadiyo ergow sheegay axmed cabdi gaas marka taajiga biyaha lagu subo tuumba ayaa kasoo baxaysa tuumbadaasna waxaa kasii baxaya tuumboo yaryar oo daldalooda oo geed walba hoostiisa ayay dhibici ku dhacaysaa dabadeedna geedkii ayaa biyaha dhibicda ka cabaya markaa dhibicdaasna tuumbadaasna waxay waraabinaysaa xabadii keliya markaa grogashka aad samaysato ilaa laba boqol ilaa saddex boqol oo geed ayaa geedka ayaa tuumbadii cabaysa tusaale ahaan geedku wuxuu cabaya marka grogashika lagu sameeyo maalintii wuxuu cabayaa litir ayuu cabayaa waraabka casriga ah waa midka beeralayda u sahla in abuurku biyo ku filan helo iyadoo biyo badan aan la adeegsanayn ceelashii hore aan ugu filnayn waraabka beerta ayaase hadda biyaha yar ee ka soo maaxda foostada lagu shubaa kadibna daloolkaasi yar ee tuumbada ah ayuu geedku ka cabbaya isagoo helaya biyo ku filan waxaana laga maarmay in loo sameeyo waddooyin biyuhu raacaan oo inta badan biyuhu ku lumayeen cali saddex higtar ee abuurku uga beera yahay waxa uu ku waraabiyaa shan foosto oo biyaa afartii maalmoodba wuxuu xusay in biyihii kaga khasaari jiray wakhti badan ay dhulka socdaan uu ka raystay waraabka biyaha waxaa hore uga qaadan jiray mar keliya biyo uu ku qiyaasay soddon foosto oo aan wada gaadhi jirin abuurka cumar caalin toddobaadkan ayaa ugu horreysay in salaad iyo yaanyo ka soo go'ay beertiisa uu waraabka casrigaa ku beeray isna uu keeno magaalada gabiley
waxaa nagu kalifay maadaama ay biyihii ay yaraadeen oo ay sababtiina ay yaraadeen biyihii ceelashana aad bay u yaraadeen markay sababta yaraadeen markaa habkan wuxuu uu faa'iido badan u leeyahay biyaha faraha badan ee ku dhacayay dhulka ee aan adan geedku halkan drobadeshiku wuxuu faa'iido u leeyahay geedka dhibicun baa ku dhacaysa biyo aada u yar buu qaadanayaa waanu ka tayo badan yahay oo waxau kaga tayo badan yahay haba badanna kama soo baxayo markaa habkaasi waa hab casriga oo loo loo wareegay faa'iido aada iyo aad badan bay ayuu uleeyahay beerleyda
afartan sanno oo uu beerwala ahaa waa markii u horreysay uu iibgeeyo dalagyo xilligan jiilaalka xilliyada guga iyo dayrta oo keliya ayuu beertiisa ku abuuri jiray abuur cumar wakhtigan beertiisa ma abuuri jirin wax dalagyo ah ceelka uu biyaha ka helo ayaa biyo yarayn jiray taasi oo keeni jirtay inaanay waxba u soo bixin boqol iyo labaatan dollar ayuu hadda ka faa'iiday markii u horreysay ee suuqa uu keeno dalagyo uga soo gaay beertiisa inkasta oo beeralayda wakhtigan ceelashii ay ka cabbi jireen biyihii ay yareeyeen haddana kuwa samaystay habka waraabinta casriga ayaa suuqa keenaya wax soo saarkoodii oo aan xilli ku xidhnayn ilyaas cabdicali raadiyo ergo hargeysa
aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga ilyaas cabdicali dhegaystayaal barnaamijkii tacab ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaa idiin soo jeediyay anigoo ah maxamed xaashi dhammaan asxaabta kala qayb gashay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
halkani waa waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana bal aan fiirino dhegaystayaasha ah oo codadkooda noogu duubay fariin ahaanta asalaamu calaykum radio ergo waan ii salaamay magacayga waa qabiijo abukar cadow kasoo hadlaysa magaalada baydhabo waxaan rabaa inaan ka hadlo dariiqa iyo wadooyinka wasaqda iyo qashimada lagu soo daadshaa rabaa inaan ka hadlo oo lagu wada hadlo dawladda dhan ay ku wada hadasho wax laga qabto danteydana waa intaa sababtoo ah dan inooma aha wasaqda inaan ku dulo socono
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga shukri waxaan kala soo xiriirayaa gaalkacyo afteeraalkeeda waxaan ka cabanaya anaku qoryeelaskaleyda nimanka qoryeelso aad iyo aad dhuxul ooga shaqo dhulkayaga iyo dharkiya sii sii dabargoaysa marka waxaan ka codsanayna dowladda galmudug inaan si qafudod ka qoryeelsanaya aad iyo aad wanaagsanti raadio ergo dhammaantiina waa islaamiya aada u wanaag aada umahadsantihiin taas wanaagsan haysteen waxaana ka cabanana dhukuma maantay qoryaystayaasha aad iyo aad loo qoraysanaya dhuxusha looga shidanayo dhib macalaha xoolihii la dabargoynayo waad mahadsantihiin ergo raadio
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiwahaab macalin cali waxaan ku dhashay ama aan kasoo jeedaa shagarka dhexdhexe gaar ahaan tuulo lagu magacaabo daxanley waxayna hoos tagtaa jilyaale dadweynaha dunida ku nool waxaan leeyahay waxay u baahan tahay ama ay u baahan yihiin dadweynaha ku nool meeshaas in laga sameeyo ceel waayo mararka roobka laga soo baxo waxaad arkaysaa dad biyo la-aan ugu haajiraya waddanka ama tuulada marka bulshaweynta dunida ku nool waxaan ka codsanayaa inay codkeyda sii gudbiyaan lana gurmado halkaas lagana sameeyo ceel asalaamu calaykum fadlan haddaba haddaad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijyada ka baxa idaacadda noogu duub codkaaga lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban halkaad naga dhegaysanaysaan waa raadiyaha ergo
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
fariisa wanaagsan dhulkoo barqa roob leh ayaynu wanaag bilowne fariisa wanaagsan dhulkoo barqa roob leh ayaynu wanaag bilowne allaysbaday laba isbarato barbaara hadduu midbaade habbaylihin barashadeeni allaysbaday laba isbarato barbaara hadduu midbaade habbaylihin barashadeeni habbaylihi barashadeeni bukaanka jacaylka jidhkayga ku beermay hadmaad ka bogsiin bukaanka jacaylka jidhkayga ku beermay hadmaad ka bogsiin ubaylahay badiyo buuriye iyo banaanba adaan kaa faafinayo u baahday baridadaadii madiyo buuriyo banaanba adaan kaa faafinayo u baahday baridadaadii habaylihim barashadeeni dhaxanbadidoonka dartaaku sabaara maraadugu beer cabdaade dhaxanbadidoonka dartaaku sabaara maraadugu beer cabdaade
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan magahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee rediyo ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa
ayaa dhaqankiyo hidaha inaysan dhiblaynin shacbiga ayay u adeegayaan
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo